waxay ka dhaceen deegaanka mariiri iyo halgoyn inta udhexeysa ayay ka dhaceen habeenkii waa la faraxumeeyey baabuurkii waa la dhacay waa la garaacay naag waa la kufsiday hanti waa la dhacay waxba molo kala reebanay waaya marka haweenka kufsiga loo geystay meeqay gaarayaan shan habeen waay afar dulkaan la galna halna xag hortee lagu fuulay haya marka xilliga la kufsanayo waa goorma shaligii maanta baa jira shali shali ay shalay naag waqtigu shali waay maanta wax hanti la yidhaahda baabuurkiidan wada way way ka yaraatay waa taa marka guddoomiye adoo mahadsan dadka kufsiga geysanaya maxay yihiin kaasa boliska military labisi waay marka ay ka yaabaa nin oo oo xubkii dawladdu wato qori oo qori saartan haddii la qabsada ciidan dawlaha ku leh oo waxa dhacaa masir yahay baabuurta informationka lixilaanta buura jelaanta buura waxaa degan ciidana dawladda degan maxaa saraakiisha ma wadaan sheegnay iyagaa raalli ka wacaas haya marka dadka kale oo tiri dhac baa loo geysta marka kufsiga laga soo tago maxay yihiin baabuurkii leexsadeen maxaa la kaya meel haddii diilire oo laanta buura afka tageen naamadii waa fuulfuuleen wiil oo sitoma saddex sano jir eh gacantay ka jibiyeen hawar waayel waa garaaceen nin oo baabuurka saarnaay dusha ay beereen ay mudiyeen wax ireegsan male marka ugu dambeyntii maamulkiina degmada mareerey iyo sidoo kale maamulka gobolka shabeellaha hoose muxuu ka qabta arrintan maamulka degmada mareerey horta waa ayaga madani way mugtaha military maaha madani militarygii iyo de shabaaba meesha ku dirireen military waa waa madani waa gaabsaday hadda meesha lagu hardamo haya marka orag waxaan rabnaa marka ina hadinaa babaha meesha shabaabna maloodeyni military maloodeyni kolkaa lagu diriro haya haya marka ma u gudbiseen maamulka hoos xigtaan ee gobolka shabeellaha hoose dhacdadan gobeen tooraa soo heeshay baa u sheegnay abaanduliha ciidanka u sheegnay wax wal baraaya umarid trefana u sheegnay degmada madaxa degmada u sheegnay wax wax qabanaya male afgooy zoona afgooy xukun dhan oo hadda milki la xukumaayo ma jiro waa inka socdaan waa lagu kheeriyaa maxkamad male wax kale male daliska ciima waa ka daawo malo malo arka meesha